degmada salaxley ee gobolka maruudajeex maamulka somalilan ayaa waxaa maanta laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaaladaasi ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qaybgeli maamulka magaaladaasi xubnaha golaha deegaanka shaqaalaha dowladda hoose iyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada salaxley ee gobolka maruudajeex maxamed cabdi maayirka degmada salaxley oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shacabka ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmadaasi waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha degmada salaxley oo runtii si qurux badan uga qayb qaatay ololahan oo ay hogaaminayaan ururada haweenka oo runtii ku ammaanan hawshan ka shaqaynta arrimaha bulshada ee degmada waxaa sidoo kale iyagana u mahadnaqayaa odayaasha deegaanka oo ay hogaaminayeen guddida wanaag farista guddida degmada oo runtii si qurux badan degmada iyo maamulkaba ula shaqeeyey iyaga la-aantoodna aan waxba lagu noqdeen runtii xashiishku ama sanitashka laga shaqeeya waa shayga ugu fudud ee ugu yar ee la qaban karo ee aan dhaqaale kaa doonahayn markaa ka dowlad hoos ahaan iyo kaa maamul ahaanba waxaanu heeganiyo diyaaru nahay inaan magaalada xashiisha ka nadiifinno inaanu bulshada u shaqayno qaar ka mid ah xubnaha ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ololahan uu u leeyahay degmada iyagoona baaq u diray bulshada kale ee ku nool degmadaasi bismillahi raxmaan raxiim saaka waxaa weeyaan ololihii nadaafadda khamiista kaasoo maalin kastoo khamiisa aan nadaafadda ololaha aan samayno markaa saaka macal guddoomiyihii degmada ayaa nagala qayb qaatay ololaha nadaafadda oo saaka oo khamiisa kaasoo ah mid joogta ah oo horena loo weeday dibna loo wadi doono dadka faraha badan ee ragga iyo haweenka iskugu jira iyo dhallinyarada iyo waayeelkaba iskugu jira waxay u soo baxeen si ay maanta uga shaqeeyaan nadaafadda magaalada lixda maalmood ee kale shaqooyinka maxaanku dhahay caadiga ah ku shaqeeyaan ee adduunyada lagu helo maalintanna waxaa laga shaqeeyaa shaqadaa ajarka laga helayo qof kaste oo soo baxay oo shaqadaa qabtay cidina waxba ku siin mayso ilaahay aan ahayn iyo iyo ajarka uu helayo markaa ilaahay subxaana wa tacaala hawl laabalaabo qofka hal qodax ka qaada oo dariiqa ayaa ajarkiisa laynoo sheegay maanta nadaafaddii baa laga shaqaynayey
laakiin halkan dhaliishiitu taalla waa golaha deegaanka xaqiiq weeye waa golaha deegaankay ka mid ahay ayaa dhaliishu taalla golaha deegaanka waxaan halkan u marinayaa saaxiib bayaa halkii bay noo doortay hargeysana maaha inaynu iska jiifnaa maaha shaqadii qulahayd oo u soo tartarna laynoo doortay waa inaynu xashiishka faraagelino horta golaha deegaanka u taagsonaada inaynu suur soo xidhanno inu labisano inu higtayna xidhanna xaaraanba shaqadii laynoo doortaa baylacsan xashiishkii iyo saaladii dameeraha iyo saaladii xoolaha iyo garawaagii ayaa sagaalka mudanada u yaalla waxaan leeyahay mudanayaasha degmada ka soo xaadira halkii laydiin doorto way baylacsantay waxa maanta kama dambaystiya maadaama uu isbeddel cusubi dhacay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada salaxley ee gobolka maroodijeex ee somalilan ayaa ah mid toddobaadkiiba mar laga sameeyo degmadaasi kaasi oo ka qayb qaata bilicda degmadaasi